kulankan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ururada ondoodo xuquuqdahan raabta iyo odayaalka dhaqanka ee doorka kale siyaasadda dalkiyo ka saabsanay anqareemowka dhiirigelinta hanraabta ee ku qaybgalka siyaasadda soomaaliya kulankii inta badan wayba laga falanqeeyay arrimo la xiriira qoondada hanraabta iyo kaleyn baarlamaanka soomaaliya iyo guud ahaan ku qaybgalka siyaasadda iyo fagaaro go-aanada lankadeerow arrimo masiiriga ee dalka aadan cali oo ku mid tahay qabanqaabyaalka kulunku nunkudooday inqareemista dhiirigelinta hanraabta ee ku qaybgalka siyaasadda soomaaliya iyo kuwarbii walows kulanka intis badan lunkudooday muhiimada kulanku walibahaaya geerka oo shanta aragda may ee tilmaad ku labaatay shanta inti laka hoojiye laka dhiirigeliye xaweenka gabro ka qeybgalka siyaasadda homanis participation for political marka muhiimadda kulanka saasahay oo protectionka participationka relief and recovery iyo prevention afartan qodob bay ka shaqeeye marka civil society reference group ahaan una aragday mayban gaabilsanaha
ku qaybgalayaalka kulankiisi isku mid ee unku dawahaysadii oon aragaayan in hanraabtiyo helan qoondidio saxde iyo oona markaasa dhawaayeen kulanka ka saabsanay anqareemowka iyo dhiirigelinta hanraabta awaabuliina eedaan ka mahadsiiye inayn tiniska sheenaan walbadana geeka marna banaamo nunku helaane hadda geekantu ku qaadaan waana rajeeyana taas oo waana laka taargad gareeyo hoye ku qeybgelinta dardargelinta dhiirigelinta haweenka siyaasadda taasoo waana muhiim ata haweenka khaasatan jiilka dahkorow eedanan ka faraxsana waana hadhowaaye waana way ku rajeeyay inii oo maran horumar badan una ku helna haweenkana inii la dhiirigeliyo oo meel raaya siyaasadda laka buush gareeyon ciidan mudanyin waa lafdhabarkii oo bulshadu waa ira korna marka unuuna walinug ciidanka dhalinyar ahaan bulshada waliba karaansha ee haweenka meel raaya ciidan garab surunta haddii ana ku hadalo dhinaca odayaasha dhaqanka aan hadalo simbirmaba diyaaran anaaha ani gabro xuquuqdii una siino walbadan cabasho badan gabroha jeediyayan laakiin may aha kastoo in kubadbadiyahay malayaas sababto walilahayn wal siyohay iskoolas sheegohay waalidiintiba meel raaya kurig gabartaba in gabartu gal barato laakiin gabartu leey wal baray inay shan kurig gabartaas ki faylo wal ogaadi yani oo doorki qaadataan lanka la garab surunyo usiina way garab surun shileeda ma keefilan way in baahan taha ani oo ada dadaalka la qoyta en meeli fursadii ka jarta ada ku weydida hoo haada fadhi xafiis madaxweyne hoo haada fadhi xafiis baarlamaan hoo haada fadhi xafiis wasiir hoo haada fadhi meeli en ikila gala en ini naftirkiin energy la qoytan masiin filan keliya ini oo lasiin garab surumo lasiin xoojiyo isin way imbaahantiinaha ini oo wacyigaas qabtaan ama liin gudaho lii balaanta han liin fadeen mashaansi liin fadeen waa arrin laka faraxun laakiin hal shay ka darsaneen balaantiyeena ay fadhiina friswerem dareeraw may u liinka dar hoorka hoorka daroy waa lasiin marwelba lasiin liyi soo sameyse sameeye waa horumarkin iyo inti waa gobodkin la fadeen
ka dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda hanraabtay oo arrimo qoyska koonfur galbeed soomaaliya ee sheegtay in marwalbiyo inteeginyin sidiyo unkumire dhaliil lahaayeen helitaanka xuquuqda hanraabta koonfur galbeed